alxamdu lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaqfiruh wanacuudu biاllaahi min shuruuri anfusina wamin sayi'aati acmaalina man yahdihi allahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh allaahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin ama bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii nusatu nadar fii tawdiixi nukhbati اlfikar waxaan soo gaarnay hadalka shiiku uu yidhi waa khabaru aaxaad khabaru aaxaad khabarulaaxaadkaasoo haabitun ku sugnaaday khabarulaaxaadkaasoo ahaabitu ku sugnaaday binaqli cadlin cadli soo raridiis cadligaasoo taamid dabdi dabdigiisa iyo qabashadiisa uu xadiidka qabana oo uu xifdina ay dhammaystiran tahay mutasila sanadi sanadkiisa khabarkaas xaal uu xidhiiro hayra mucallalin ku la cileeyey qayrkiis xaal uu yahay khabarku walaa shaadin wagayra shaadin shaad kayrkiis xaal uu yahay qabarku huwa saxiixu waa xadiiska saxiixa ah lidaati daatadiisana u saxiixa ah hadda wuxuu galay inuu qaybiyo khabarul aaxaadka min xayثu sixatu wa cadamuhaa awal wuxuu soo qaybiyey oo uu horay uga soo waramay taqsiimka qabarka loo qaybinaa marka la fiiriyo ilaa tacadudi duruqihi wa cadami tacadudihaa xadiidka duruqda lagu warayay inay tacaduday iyo inaysan tacadudin marka waxaa loo soo qaybiyey markaas mutawaatir mashhuur casiiz iyo hariib taas waa ka soo baxay haddeer hariib waxaa la qaybinaa aaxaadkii kaliya haddeer waxaa halkan uu ku qaybinaa waa aaxaadkii kaliya mutawaatir kuma jiro aaxaadkii saddexdiisii qaybood wuxuuna u qaybinaa ilaa maqbuulin wa hayri maqbuulin saas u sharaxa marka wax badanaa ka imaana waxaa ka imaana marka saxiixun lidaatihi saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi daciif oo asaguna aqsaan badan sii noqon doona kaasaa uu marka galay inuu ka hadlo marka wuxuu yidhi shuruuddii shantaaheed oo xadiidkii laga helaa uu saxiix noqonaayay shantii shardi ayuu marka hore taabtay kadibna waa sharxi doonaa wuxuu yidhi waa khabarulaaxaad khabarulaaxaad khabarulaaxaadkaasoo ahaabitu ku sugnaaday binaqli cadlin cadli soo raridiis qof cadliyaha soo raray cadligu waxaanaha masderkii maahana waa bimacnaa caadil qof caadil ah aa soo raray cadliga halkan la sheegayana waa cadlu riwaaya laa cadlu shahaada marka la joogo baabu shahaada markhaatiga cadli aa la yidhaahdaa cadlu shahaada halkaana cadli aa la yidhahdaa furuuqa u dhaxayda shahaadada ka adadag riwaayada maxaa yeelay marka baabu shahaado la joogo tacadudaa la shardinaa marar badan tacadud aa la shardinaaho laba gabal loo shardinaa gabalna afaraba loo shardinaa tacadudaa la shardinaa laakiin riwaayadda tacadud lama shardiyo tan kaleeto marka shahaado la joogo dukuura mar badan la shardiyaa haddii laga reebo maal iyo wixii maal waxa weeyaan enquseeyo maal ka laazimayo marka laga reebo iyo waxyaalaha aan raggu daalaca karin intaas dumarku waa ka qayb galaan waxaan ragba daalaca karin markhaati waa ka noqon karaan se gabadhan ma bikra mase maahan iyo wixii lamidka wixii oo maalama markhaati waa ka noqon karaan ama maal uu ka laazimayo laakiin waxyaalaha kale sida xuduudda oo kale iyo nikaaxa oo kale iyo dalaaqa iyo waxa weyn waxyaalahaas oo dhan markhaati kama noqdaan ahlusharaf okaadiy marka markhaati kama noqdaan dumarku marka dukuura la shardiyaa waxaa kaleeto oo la shardiyaa xuriya oo addoonku markhaati marar badan ma noqdo marka waxaasoo dhan looma shardiyo riwaayada xuriye lama shardiyo dukuuro lama shardiyo tacadud lama shardiyo marka cadlu riwaaya halkan laga hadlaa laa cadlu shahaada wa kabarulaaxaad kabarulaaxaad khabarulaaxaadkaasoo ahaabitu ku sugnaaday binaqli cadlin qof cadli ah soo raridiis qofkaasu ha noqdo rag ama dumar midku raba ha noqdo cadliga ka sifee cadligaasoo taami dabdi dabdigiisu dhammaystiran yahay dabdigu waa xifdiga xadiiska qabashada la qabana dadka gabal markay warka maqlaan siduu ahaayay maskaxdoodu u qabane hedhowna ay u gudbi karaan gabalna qaybuu sii daynaa ama qaaruu ku daraa ama se alfaadiyuu siday ahe si ahayn ugu dhawaaqa marka taami dabdi cadligaasoo qabashadiisiiyo xifdigiisuu dhammaystiran yahay mutasila waa kor dhiganta waxaa laga xalayna khabarka mutasila sanadii sanadkiisu khabarkaas xaal uu xidhiiro hayra mucalalin mid la cileeyey kayrkiis xaalu yahay walaa shaadin wa kayra shaadin shaad kayrkiis xaalu yahay waa shan shardi cadli waa inuu soo naqliyo kow dabdigiisu waa inuu taam yahay labo sanadku waa inuu itisaalo saddex hayru mucallan waa inuusan macluul ahayn afar waa inuusan shaad ahayn shan shantaas shardi khabarka laga helo axaadka huwa saxiixu waa midka saxiixa ah lidaatihi saxiix u yahy lidaatihi saxiix u yahy macnaha wuxuu saxiix ku noqday sanadkan iyo matrigan wax naftooda ku sugan ee saxiix kuma noqon arin ka baxsan saxiix kuma noqon arrin ka baxsan oo loo fiiriyey saxiix kuma noqon ee wuxuu saxiixa ku noqday waa sanadkan iyo matnigan daatadiisa wax ku sugan marka waxaa la ihahdaa saxiixun lidaatihi wahaadaa taqsiimkaanu awalu taqsiimi lmaqbuuli maqbuulka la qaybintiisa kii ugu horeeye weye maqbuulkiyaa la qaybinaa ilaa arbacati anwaacin afar nuuca loo qaybina afartan nuuc waa wada maqbuulo waa lagu camal falaa laakiin waa kala sarreeya waa saxiixun lidaatihi saxiixun liqayrihi xasanun lidaatihi xasanun ligayrihi afartaasaa loo qaybina afartooda waa lagu wada camal falaa waxay taraho faa'iideynihi afartan qaybinta loo qaybina mar haddii ay waajibtahay in lagu wada camal falo waxay faa'iideyni qaybintaanu hadhow hadday istacaarudaan oo labadan xadiis iska hor yimaadaan mid aa leh shaygan waa bannaay midna wuxuu le ma bannaana markaas haddii la jamci waayo oo lagu wada camalfali waayo waxaa waajiba in lagu camalfalo midka xooga badan marka inay kale xoog badan yihiin sheegidda la sheegay markay istacaarudaanay faa'iidadii imaanayn faa'iidadii markaasa imaanayn whaadaa taqsiimkaanu awalu taqsiimi maqbuuli maqbuulka la qaybintiisa kii ugu horreeyey weeye ilaa arbacati anwaacin loo qaybiyo liannahu maqbuulka imaa an yashtamila inuu kulansado min sifaati alqabuuli qabuulka sifaadiisa min sifaati alqabuuli qabuulka sifaadiisa xaggeeda inuu ka kulansado calaa aclahaa sifaadda mid kuwii ugu sarreeyey owlaa iyo inuusan kulansan aloo kala qaada marka meeshaas afara ka soo bixi afara ka soo bixi xadii kulansaday صifaadii qabuulka oo ahaa min اlbabdi واlcadaalati واlاtiصaal وacadam اcilati والshuduud صifaadii qabuulka meeshii ugu sarrayda inuu ka gaaray iyo inuusan ka gaarin uu yidhi soo ma ahan afaraa meeshaas laga fahma xadii marka la fiiriyo sanadka iyo matniga ka gaaray صifaadii qabuulka meeshii ugu sarrayday o midaan meeshii ugu sarrayday ka gaarin laakiin gaaray meel dhexe meel dhexe gaaray iyo midaan sifaadii qabuulkaba lahayn saddex soo ma ahan saddexdaas marka midka oo sifaadii qabuulka meel dhexe ka jooga uu laba ka soo saari doonaa oo waxay tahay in la helo shay khaarijiya oo xoojiya iyo inaan loo helin halkaasa laba ka soo bixi doonta marka waxay leedahay sifaadii qabuulka mid ka gaaray darajadii ugu sarrayday iyo mid derajo dhexe ka gaaray iyo midaan derajaba ka haysan oo sifo lagu aqbalaba aan haysan sow saddex maahan kan dhexe oo ah sifaadii qabuulku ka helay meel dhexe hadduu sii helo wax kaloo xoojiya iyo hadduusan helin afar saasay ku noqonaya wuxuu ku yidhi alawow midka ugu horeeya oo ugu horeeya waa maxay waa midkii sifaada qabuulka ka gaaray meesha ugu sarreeyay asaxiixu waa saxiix lidaatihi daatadiisu saxiix u yahay daatadiisa macnaha waxaa loola jeedaa matnigan iyo sanadkan marka naftooda la fiiriyo ayuu saxiix noqonaa saxiix kuma noqon arrin ka baxsan oo khaariji ka ah oo lagu xoojiyey ee sanadkan iyo matnigan marka la fiiriyo saxiix noqona wa faanii midka labeeyaa midka labeeyaa waa kee waa midkii sifaatulqabuul ka noqday mutawasi darajada ugu sarrayda kama gaarin ee wuxuu ka gaaray darajo dhexdhexe uu ka gaaray waani midka labeeya in wujida haddii loo helo maa shay yajburukaba daalika alqusuura xoogaa gaabnidaas sifaadii qabuulka meesha ugu sarrayday ma gaarin xoogaayuu ka gaaban yahay soo maahan qadarkaas uu ka gaaban yahay wax xoojiye oo kaba haddii loo helo ka kasrati duruq sida duruqda badnaanshadeeda fa huwa saxiixu waa saxiix isaguna isaguna saxiixu noqona maxaa yeelay awal sifaadii qabuulka horta qaybuu haysta wax lagu aqbali karo waa haystay oo meel dhexuu joogay haddana wuxuu helay wax kaloo lagu sii xoojiyo riwaayado kale iyo duruq kaleetuu helay khalaas saxiixuu gaara markaasuu ku yidhi fa huwa saxiixu asna waa saxiix ayda noqoshee laakiin laa lidaati laakiin saxiixu ma aha daatadiisa daatadiisa marka la fiiriyo saxiix ma gaari karo waa xasan ee muxuu saxiix u noqday wuxuu u noqday likayri arrin khaarijio ka baxsan oo lagu xoojiyey uu ku gaaray saxiixun marka maxaa la ihahdaa saxiixun likayri hadduusan helin wax lagu xoojiyana sifaatulqabuulna hogaa sifadii oo dabdigii tii dabdigiiyu meel dhexe ka joogaan inta kale waa u dhammaystiran yihin laakiin dabdigii xifdigii uu meel dhexe ka joogaa wax lagu xoojiyo kalena lama helin waa xasanun lidaati soo maa wa xayfu meel laa jubraana kabid mawjuudun uusan ahayn fa huwa kaasuna alxasanu waa xasan lidaati daatadiisu xasan u yahy haddii wax lagu kaba la waayo sifaad lagu aqbalana waa haysta laakiin meesha ugu sarreeday kama joogo xasanun lidaatihi waa midka saddexaad waxayfu meel laa jubraana kabid mawjuud uusan ahayn wax lagu kaba lama hayo fa huwa kaasuna alxasanu waa xasan lidaati daatadiisu xasan u yahy marka la fiiriyo sifaadda uu haysto ayadoo xasanku gaara waa in qaamad wuxuu ka hadlaa kii sifaatulqabuulba hoos uga dhacay oo xagga xifdigiioo kale hoos u dhacay dabdigii waa in qaamad hadday istaagto qariinatun calaamad calaamadoo turajixu xoojinayda jaaniba qabuuli ma shay la aqbalidiis dhinaciisa yutawaqafu laga joogsana fii dhexdiisa fa huwa kaasun alxasanu waa xasan ayda noqoshee laa lidaati laakiin daatadiisa uma aha fiiri midkii sifaatulqabuul wax ka dhimanaadeen oo maalan waxaaba ku jiraba rajul oo majhuul ah ama waxaa ku jira rajul rajul markaan lena raawiyan ula jeedna rag iyo dumar isku mid meeshaan raawi waxaa ku jira majhuul ah maxaana la rabay waxaa la rabaa raajil raawi cadli lagu yaqaan in la qaato yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanu haddii mid fisqi lagu yaqaana uu yimaado war ma la qaadaa maya kii cadliga lagu yaqaana waa in la qaato ila ilahi wuxuu leey markuu faasiq war idin keeno markaas iska hubsada waxay kutuusay haddii cadli keeno ha hubsanina qaata ila haddii asna la hubsaa wuxuu faa'iidalaya ha loo kala qaado waxaa loo kala qaada kan in warkiisa la qaadaa soomaa haddii cadli la rabay marka qof aan la oqoon hadduu yimaado keen oo war keeno midaan wax yaqaanba la arag oo majhuul ah la qaadana waa laga joogsee ilaa cadaaladiisa lama hayee lama hayo midkaas oo uu ku jiray rajul majhuula maalan ama waa la yaqaan laakiin waa sayulxifdi waa la ogyahay xoogaa waxbuu sii daayaa haddii wax lagu kaba loo helo wax lagu kaba haddii loo helo xasanun liqayrihi noqona laakiin fiiri marka la kabaa waa dacfiga yasiirka dacfiga la kabaa waa qof oo waxaa ku jira sanadka raawi oo sayulxifdiga xoogaa xifdiga ku liita cadaaladiis waa fiicanta xifdiga ku liita qof taqi ah laakiin xifdiga ku liita ama waxaa ku jira mid oo majhuul ah ama waxaa ku jira sanadkaaba inqiaaca oo raawiya ka dhex lumay kuwaas weeye raawiya ka dhex dhacay tacbiirka saxda soo ma jeedid kuwaas weeye kuwa haddii wax lagu xoojiya loo helo la xoojina laakiin hadduu ku jiro raawi oo kadaab ka waran lama xoojiyo konton dariiq haddii loo helo waxba qiimo male kaas lama xoojiyo ama mutaham bilkadib mid been lagu tuhmay lama xoojiyo ama mid faasiqnimo lagu yaqaan lama xoojiyo kuwaas lama xoojiyo waxay wariyaan ee kuwa lagu leeyahay waa la xoojine dacfiga ku jiraya yasiir ahaa dacfi fududu ahaa sida sayulxifdi oo kale sida mastuurulxaal oo kale sida inqiaac fi sanad oo kale waa kuwaas kuwa la xoojina wa in qaamad hadday istaagto qariinatun calaamad qariinadaasoo turajixu rajaxaysa jaaniba qabuuli ma xadiid aqbalidiis dhinaciisa yutawaqafu fiihi laga joogsana midkii awal laga istaagoo la aqbalidiido daciifka ahaa wax xoojiya haddii calaamad ay loo helo calaamad hadday u istaagto xoojinayda in la aqbalo fa huwa alxasanu waa xasan ayda noqoshay laakiin laa lidaati xasan lidaati ma daatadiisa xasan uma aha waa ka hooseeya daatadiisu laakiin liqayrihi xasan u yahay waa xasanun liqayrihi uu u yahay afartooda marka markuu ka hadlaayey wuxuu u hormariyey saxiixa lidaati muxuu ugu hormariyey waqudima alkalaamu hadalka waa la hormariyey cala saxiixi saxiix laga hadlo saxiix cala saxiix kii saxiixaha laga hadlo lidaati daatadiisa saxiixa u ahaa liculuwi rutbatihi derajadiisa sarraynteeda darteed ayaa loo hormariyey markii laga hadlayey waxaa la hormariyey saxiixun lidaatihi maxaa yeelay derajadiisaa sarayda derajadiisaa sarayda saas darteed afartaas waxaa saas loogu kala dhigay hadhow hadday istacaarudaan fiiri hadday hadhow istacaarudaan oo ay iska hor yimaadaan haddii la jamci waayo in la kala rajaxo in la kala rajaxo sa afartow saasay u kala xoog badan yihin yaa ugu xoog badan saxiixun lidaati yaa ku xiga saxiixun liqayri yaa ku xiga xasanun lidaati yaa ku xiga xasanun liqayri waa meedka ugu hoosayda xadiis lagu camal falo marka hadhow hadday istacaarudaan iska hor yimaadaan xoogaas meeshaasaa looga faaiidaysa inta kale waa lagu dhaqmaa hadda shuruuddii ku sharxa shuruuddii fiiri meeqay ahayd shan cadli dabdi itisaalu sanad hayru mucallal walaashaad kulli waa sharca marka mid mid u sharca fiiri wlmuraadu kan loola jeedo bilcadli ay dilcadli qof cadaalad u saaxiib ah man qof weeye lahu ay u sugnaatay malakatun awood waa malaka baadiniya la yidhahda malaka macnawiya weeye man qof wey lahu ay u sugnaatay malakatun awood malakadaasoo taxmilu ku xambaarayda calaa mulaasamati taqwa alla ka cabsiga inuu laazimo iyo walmuru'ati sharafta sharafta cadl cadaalad waxaa la yidhaha cadaalad kuu dabdinaa wuxuu ku leeyahay cadaalad waxaa la yidhaha waa awood baatiniya quwa baatiniya waa waa awood macnawi ah oo qofka ku xambaarayda alla inuu ka boqo sharaftiisana ilaashado alla inuu ka boqo alla kabaqidda waa inuu waajibaadkii ilaaliyo xaaraamtana ka fogaado xaaraamtana ka fogaado muruu'aduna waa inuu sharafta ilaashado sharafta ilaashado ma ogtahay dad badan oo og waxaan inay dam yihiin oo naar lagu gala aan iska ilaalin karin iskama ilaali karo sigaarkiisu iska dhuuqa tobakadiisu iska iska cuna qaadkiisu iska ruuga isbaarada xataa midka taagan waogya mogta naar lagu galaaye waxaa ka maqan malakadii awooddii alla kacabsigaa ka maqan oo ka celi laheed ha iskama celi karo xaaraamti waan ogi ina xaaraamta iskama celi karo ma iska celi karo awooddiia ka maqan alla kacabsi iimaankiisaa daciifa iimaankaana qofka ka celiya xumaanta hadduu kaa tabar yaraado xumaanta iskaga dhace ad og inay xumaanta markaas kule ii soo duce oo iska baadiyaysannahay fiir waa la haysta tabar male uu iskaga celsho xagga tabarta xooga mukushu wax tari mee mogta wax waxtaraha waxay ahayd waa quwada oo baatiniga marka waxaa la yidhahdaa cadliga waa malaka qof leh awood oo baatiniyo ah qarsoon oo ku jirta qalbiga oo ku xambaarta alla kacabsiga inuu laasimo iyo muruu'ada marka fahantay waa qof walba waa fahmaa alla kacabsigu waa inuu waajibaadkana ilaaliyo xaaraamtana ka fogaado eexaa loola jeedaa muru'ada sharafta inuu ilaashado waxaa ugu fiican wax badanaa lagu qeexaahe in la yidhaahdo asaacir bisiirati amaalihi fii zamaani wa makaani waa qofku inuu ka dhaqan dhigto dhaqanka dadka asaga la midkaa waqtiga uu nool yahay iyo makaanku ku nool yahay amase atakhaluqu waa la macno tanona atakhalluqu biakhlaaqi amaalihi inuu akhlaaq ka dhigto dadka asaga la midka akhlaaqdooda dadku waa qaybqaybo bulshadu isku shaqo maaha qaar waa culumo qaar waa ganacsato qaar waa xamaali qaarba waa meelay joogaan dadka muslimka ah ee wanaagsan ee asaga amfaashiisa dhaqankooda waa inuu ilaashada hadda fiiri dadku inaysan shaqa isku lahayn qof oo xamaaliya oo baqaarkan ka xamaala oo mara wasaq badan garbaha u saaran tahay oo oo xabad moosa baqaarka iridiisa ku cuna hadaad aragta ma la yaabee qof la yaabay male qofna la yaabi male laakiin shiiqii aad tiqiinoo darsiga akri jiray oo suuqa dhexdiisa feere qaawanant halkaas mara ku xirtay ulweynna qaatay xabad moosa sita oo cunaaya haddaad ku aragta xaa isleeda waa waashay soomaa waa la maraa isleeda waa xalaygi ku dhuftaa isleeda inaa lilah markii waad aragta waa leeda inaa lilahi wa inaa ilaihi raajicuun sheekh waa waashay haddama dembiu ku jira hadda dembi maana de laakiin sharaftiisu ilaasho waayo qofku hadduu sharaftiisa ilaasho waayo diinka laguma aamini karo marka fiir qofkaas hadhow xadiis uu wariyo cid ka qaadayda male fiir dembi kalena kuma jiro maxaa dhacay sharaftiisa qof ilaalin waayo diin ilaalima sharaftiisa qof ilaalin waayo diin ilaalima waxaa la rabaa dadbad dhaqanay leey ha dadka dhaqanka hadduu culummo yahay dhaqanka culummada waa inu ilaaliyo hadduu yahay ganacsato dhaqanka ganacsatada waa inuusan ka gudbin oo u ilaaliya ganacsatada fiicana laga hadla waa inuu dhaqanka ganacsatada fiican ilaaliya qofku un darajaduu joogo dadkeeda qaabka ay u labistaan waa inuu u labistaan qaabka labiskooda waa inuu ilaaliya labiskooda socodkooda ha cuntadooda waxa weyn meelaha ay wax ku cunaan meelaha ay maraan saas darteed waa kuwii fuqadu kala qaadi jiray dadka suuqleyda ganacsatada suuqa ku ganacsata suuqa dhexdiisa waxa iskaga cuni kara laakiin nin culamaa suuqa dhexdiisa cunto la fadhiya maya ha laga yeelima saasay leeyihi fuqahada gabal waxay ka sheegi jireen meelaha gabal haddii oo culummadoodu ay koofi iyo cimaamad caan ku yihiin haddii uu iska soo maro sheikhiyo madax bannaan mar xadiiskiisa la qaadan mayo ha xabad laga dhegaysan mayo wax madax qaawan mana ahan in aayadu diiday waxay tahay dhaqanka iyo hadyiga culummadu ka baxay wa haddii la hela marka magaalo culimmadeedoo dhanba madaxa aysan waxba saaran ninkii aan madaxa waxba saaran waxba lagama sheegi karo oo culumma hadhow ku ceebooma maxaa yeele anfaashiisa dhaqankiisu ku socda fiiri dhaqankii waxaa muru'ada xukumaa la yidhi dhaqanka markaas muslimiinta meeshaas jooga ilaa iyada nas laga hor imaanayo maaha qof nas ku tumana maaha dhaqanka suuban ee lagu yaqaan culummada waa inuu ilaalido culummay hadduu ganacsaya dhaqanka suubanoo ganacsatada sidaasaa laga rabaa marka muru'adu waa atakhalluq biakhlaaqi amhaalihi inuu ka dhaqan dhigto dadka asagoo kale dhaqankooda dhaqankooda dee adigiio daalib cilmiga waxa way inaad bandaloon xuna daba daba bi'sa aad isku taagto hadhow wax la aamini kara ma tihin bandaloon xumaa seetaa adiga dhan nuur malihid ma og tahay adiga ma askariyaad hayta wax daloon seeta waa waa la yaab leh in qof daalib cilmigaoo bandaloon sita lama aamini karo mase bandaloonkaba ma yaqaaniinba sarwaa la yidhahdaan sarwaal hadda maahane sarwaal magac moogta caariya waay magacaan in la dhaco maaha sarwaal soomaaliyaba lagama helo sidiisaba sarwaal lagama helo soomaaliya bandaloona la yidhaha carabiga bahalkan bahalkan dababiska bakistan ku qaataan maaha maaha shaqa kuma leh shaqa maaha laakiin kan bakistaanta qaadato xataa ka fiican ka annaga umana dhowa wax u egna maaha midka mugta kuwa bakistaanta waxaa u ceeb qarina mugta dana shaatiga dheer shaatigiya u qarina dabada baaunka nacaska ku dhegano kaas adiga askari mati mogta qof culamaa wax uu qaata maaha haddii caamadu qaadayan xataa caamada ladkooda waa kala akhlaaq fiicayn niman gana dad ganacsata qaataa jira wax weyn bahal weyn iyagu toosteen maahan inay tii batalyaani qaadaayaan suuqay tegaayaan mid waafsa ah oo weyn oo aan isbaal lahaynay qaadaayan gaal uma eka wax xun uma eka qofkaas wax lagama sheegi karo laakiin wax daranoo tiba talyaaniyo gaal talyaano tosha haddaad isku jiido jeemise oo adiga dhama aad taxiyaadka uma fadhiisan karaan salaada fiiriya idinka saasaa ratid dabranaad moodaa markaasu jug jilbaa dhulka ku siina dabadu waa muuqane markuu rukuuci tego salaad wakaan six mayda kaas kuwaan horta dhibirka oo ku dhegan maba sameeya waa kaas waa saas wey sifaaddii nabiga u tukaday ma u tukanaya si uu asagu marka nuuc isku maamuli karo maadaama uu qabiran yahay bele ku xidhantaha ilaa bahalkaasa jirkiisa nabku ah oo ku dhegan hadba si u fariisan karo u fariisana ee sidii nabiga ma laga yaabo ma laga yaabo mid halkan sitaayin anugu u fariisan karo u fariisan ulle u fariisan waa hadda nin wuxuu dhacaa markuu yidhaha waa isku daya ha marka kaas waa xaaraan shaki yar male kaas inuu xaaraan yahay oo aan lagu tukan karin oo salaaddii ka hor taagan ama cawradiisa ay muuqanaydo waxaas marka qurunka dadka sitana waa inuu ay wax waasaca qaataan hadde ardayna waaas inuu qaato maba ahanba nin ardaya bahalkaas dababiska ayaan lagu arag ceeb waay kaas laakiin dadka askarta iyo dadka qaadaha xataa wax waasaca inay qaataan ninka hadda dhahay anugu ganacsana waa iska shaqaysa anugu ordaaya maanta o dhan wax waasaca oo salaadooda ugu ansaxaydo waasaca oon jirka ku dheganayn ayagu tosheen oon tiba talyaani ahan waa inay qaataan hadday wax qaadaayaan ardana waxaas maba ahan in lagu arkaba wax akhlaaq waxaas waxa oo ardaya subxaan allah ilah hana dulley wlmuraadu shayga loola jeeda bitaqwa taqwa waxaa loola jeedaa walmuraadu ka loola jeeda bitaqwa la kacabsi ijtinaabu lacmaali waa acmaasha in laga fogaado acmaasha asayi'ati xun acmaasha xun markaa saddexdan kama bixi karto oo min shirkin gaalnimo ah ow fisqin faasiqnimo ah ow bidcatin bidca saddexdaas kama baxdo acmaasha xun waa saddexdaas dembi oo dhan waa saddexdaas waa saddexdaas marka waajibaadka hadduu ka tago hadda fisqigii ku dhaca fisqigiyuu ku dhaca marka waa inuu waajibaadkana sameeyo wixii sharcigu xarimayna uu ka tago weliba waxa sharcigu xarimay labay u qaybsayiin kabaa'ir iyo saqaa'ir kabiirada waa inuu bataatanba uusan ku dhicin saqiiradana hadday ku dhacdo waa inuusan daa'imin hadduu daa'imo kabiiray noqeen kabiiray noqeen hadduu iska joogteeyo saqiira ama la iskaga yaqaanba kabiiray isku bedeleen bidcada warkeedu waa badan yahay haddaysan bidca mukafira ahayn oo qofka ku dhacaa gaal ku noqonayo kaas iyadoo war male inaan la aqbalay laakiin bidcada warkeeda waa noo soo socda meesheedaan uga hadlaynaa qofka mubtadica xadiid ma uu wariyey ma la qaadanaa waa noo soo socda warkiisu aad u badan yahi waa dabdu hadda halkaas cadaaladii aan uga gudubnay shan shardiya la sharxay soo maahan cadaaladii aan ka gudubnay waa dabdu xifdiga alif dabdu satrin waa xabadka xifdigiisa xabadka inuu ku xifdiyo qalbigiisa ku xifdiyo wa huwa dabdu sadriga an yuhbita waa inuu sugo raawigu an yuhbita waa inuu sugo maa xadiiskii samicahu uu maqlay bixayu meelna uu sugo yatamakanu uu makansanaa min istixdaarihi soo xaadirsigiisa mataa shaa markuu doono waxaa la idhaha dabdu satri xadiiskii uu maqlay inuu korka ka qabto xifdiyo inuu xifdiyo oo qalbiga ku hayo oo mar alla markuu u baahdo uu sheegi karo isagoon wax ka jarin asagoon wax ku darin asagoon alfaadda si qaldan ugu dhawaaqin taasaa la rabaa isagoon wax ka jarin asagoon wax ku darin asagoon alfaadda si qaldan ugu dhawaaqin waa inuu awood u leeyahay markii loo baahda inuu sheegi karo korkuu ka hayaa dabdu sadri ala xabadkuu ku xifdiyey korkuu ka xifdisay dabdu satrin alif dabdu sadrin weeye wa huwa dabdu sadriga an yuhbita waa inuu sugo maa xadiidkii samixa uu maqlay bixayu meelna waa inuu sugo yatamakanu uu makansanaa min istixdaarihi soo xaadirsigiisa inuu soo xaadirsan karo mataasha mar alla markuu u baahdo mar alla markuu doono b wa dabdu kitaabin iyo kitaabka xifdigiisa kitaabuba ku xifdiyey kitaab uu ku qoran yahay uu uga dhegaysa sheikh hadhow markuu warinayo kitaabkuu ka akrina kitaabkuu ka akrina kitaabkana si sax ugu qabtay hadhow kitaabkuu ka akrina asna waa kan shardu ilaykanu wa huwa dabdu kitaabka siyaanatuhu siyaanatulkitaab waa kitaabka la ilaalintiisa ladayhi agtiisa uu ku ilaaliya qof waa inuusan u dhiibin kitaabkaas ilaa uu xadiiska gudbiyo xadiidkan asaga qoraalu ku xifdi korka kama yaqaano waktigaasna kutubtu sidaan uma qornayna gacanta lagu qori jiray saas darteeda qoraalka waatan sadarada waa laisku dhaweyna si aan wax loogu dhex qorin hadhow wax kale loogu darin xarafba xarafa lagu dhaweyna si aan labada xaraf dhexdooda xaraf loo gelin aad loo dadaali jiray oo culamadu u dadaalayeen waxaas oo xadiiska nabiga lagu ilaalina waxa lagu leeyahay amaad korka ka taqaan xadiidkan sow kitaabka kama adan baran kitaabka waa inaad haydo ilaa aad gudbaydo ilaa aad qofkan u gudbido ood bartood lagaa wariyo laakiin haddaad hebel aan ka soo qortay ii dhiib hebel u dhiibtay hebel u dhiibtay xabad lagaa wari ma hadhow maxaa in wax lagu daraya laga cabsaa kitaabkii ama wax laga jaray in wax lagu daray taasaa laga cabsana dad badanoo iqaad ah ee xadiidkooda la fasahaadiyey oo dad qaraabadooda ah wax ku dareen kitaabkiiu meel iska dhiga kaasuu iska aada magaalada duran waxaana u jooga dad mufsidiin oo xadiiska nabiga inay fasahaadiyaan rabaan wax yaray ku daraha meel inta waana dadkii carabiga aad u yaqaana ta akriyaan xadiiska ay kelimad yaroo xukunkeena ku daraha kuwa mufsidiinta ir hadhow marka kitaabkii la soo baxay xadiiskaasaan anugu wariyey waa kana xadaanii fulan an qaala qaala rasuullah waxaa laleeyahay xadiis warkama haydid baadiyin dad kitaabkan maadaa hay jiri kitaabka waxaa la rabaa in agtiisa ku hayo ilaa uu xadiiskaas ka gudbiyo oo xadiiskii faafo ilaa kitaabku maaha in kitaabkan la daabacay oo qof walba haysto isagaa u qornaa isagaa hayey marka hadhow haddii wax lagu daray waxaas lama soo saari karo sida badan laakiin diinkan alla ilaaliyo waana soo saaray dadka wax ku daray ilahay diinkiisu u ilaaliyey wdabdu kitaabin wa huwa dabdu kitaab siyaanatuhu waa kitaabka la ilaalintiisa ladayhi agtiisa uu ku ilaaliyo mundu wakti laga soo bilaabo samica uu maqlay fiihi kitaabka dhexdiisa uu xadiiska ku maqlay oo wasaxaxahu uu saxiixiyey kitaabka markaad xadiiska lagu dhegaysto kaliya intaas kuma filnayn waa in la saxo xadiisaad kitaabkana kuugu qornaad ama adaa qortay ama qofaa kuu qoray waad ku dhegaysatay waa la sixi jiri waxaa la samaynaa muqaabala waxa la yidhaha muqaabala muqaabala waxay tahay nusqadan aad xadiisku kugu qoran yahay nusqada shiika aad ka baraydaad lagu saxa kaasaa la akhrag kana waa la fiiraa inay isla socdaan labadooda muqaabala la yidhaha ama se ardadii shiika ka saxatay aad ku saxi ku wadi inuu waafaqaa la rabo uusan waxna ka dheeraan waxna ka yaraan waxna ka duunaan marka muqaabaladaas waa in lagu sameeyey marka waana inuu kitaabka uu ku dhegaystay kitaabkana waa in la saxay kitaabaan la saxin hadduu iska haysto eber waa markaasuu yidhi wa huwa dabdulkitaabka siyaanatu waa kitaabka la ilaalintiisa ladaya agtiisa lagu ilaaliyo mundu waqti laga bilaabo samica uu maqlay fiihi kitaabka dhexdiisa uu ku maqlay oo wasaxaxa uu saxiix yeelay ilaa an yu'addiya ilaa uu ka gudanaa minhu xadiidkaas ilaa uu gudbiyo waquyida waxaa lagu qayday dabdiga matniga markaa luu joogay sheikh asaga ku qayday waquyida waxaa lagu qayday dabdiga huwa naacifaacilku waa dabdiga waquyida dabdiga waxaa lagu qayday bitaami dabdi dhammaystiran ishaaratan liajli ishaara ishaari darteeda loogu qayday ilaa rutbati derajadiya la ishaaraa derajada alculya saraynta badan derajado fii daalika dabdiga ku saabsan dabdigu waa kala sareeya midka ugu sareeya lagu xidhay xifdiga ugu sareeya ila dadku kala xifdi badan iyagoo xifdi leh wlmutasil hadda cadli waa laga soo hadlay dabdi waa laga soo hadlay itisaalu sanadkia laga hadla wlmutasilu mutasil maa xadiid weeye salima uu nabad galay isnaadu sanadkiisu min suquudin dhicid suquudkoo fiihi fii asnaa'i dhexdiisa ahaaday bixayu meel yakuunu uu ahaanaa kullun mid kasta oo min rijaalihi min ruwaati rijaasha ruwaada loola jeeda ruwaad a loola jeeda ruwaada loola jeeda bixayu meel yakuunu uu ahaanaa kulun mid kastoo min rijaali ruwaadiisa ka mid a samica mid maqlay daalika almarwiya khabarkaas la warine min shaykhi waa inuu ka maqlay wa sanadu sanadkana taqadama waa soo hormara tacriifu qeexidiis itisaalu sanad waxaa loola jeedaa waa in sanadka dhexdiisa aan waxba ka maqnayn raawi walbaaba shiiqiisi waa inuu ka maqlay ilaa sidaas xadiisku ku gaaro waxa weyan ama saxaabigii ama nabigii sal اlahu alيه waslm hadba uun matniga la sheegaya ciddii laheed marna waa marfuuc mar waxa weya waa mawquuf marna waaba maqduuc marka ciddii laga wariyey ilaa uu gaaro ee waa inaan laba raawi dhexdooda wax ka maqnayn wlmutasilu mutasil maa xadii weeye salima uu nabadgalay isnaadu sanadkiisa min suquudin dhicitaan uu ka nabadgalay suquudkoo fiihi fii anaahi dhexdiisa ahaaday bxayu meel yakuunu uu ahaana kulun mid kastoo min rijaalihi ay min ruwaatii ka mida samica mid maqlay daalika almarwiya abarka la warina abarku hadduu yahay xadiis marfuuca ilaa nabiga laga gaara haddii uu yahay mawquuf ilaa saxaabigii laga gaara hadduu maqduuc yahayna ilaa imaamka yidhi laga gaara oo hadalka yidhi ilaa matnigaas ciddii abarkaas la sheegayo matniga ciddii tiri laga gaara waa inaan waba ka maqnayn waa inaan waxba ka maqnayn o daalika almarwiya qabarkaas waxa weeyaan ruwaadii maqashay oo dhegaysatay mid walba inuu shiiqiisii ka maqlay bxayu meel yakuunu ahaana kulun mid kastoo min rijaali ay min ruwaati ka mida samica mid maqlay daalika almarwiya qabarka la warina min shayki waa inuu ka maqlay wa sanadu sanad taqadama waa soo hormaray tacriifu laqiixidiisa mucalal aan haddana soo galnay waa shardigii afraad wlmucalalu mucalal mid la cileeyey luqatan xagga luqada maa shay wey shay ku ridmaadaan fiihi dhexdiisa cilatun ay ku suganta waa wax cila ku jirto xataa qofka jiran cila ku jirta moogta qofka jiran cila ku jirta marka mucalal xagga luqada carabiga waa wax cila ku jirto wlmucalalu mucalal luqatan xagga luqada carabiga maa shay weeye fiihi dhexdiisa cilatun ay ku sugantahay wa istilaaxan xagga istilaaxa ahlulxadiidka ahlulxadiidku waxa ay mucalal u yaqaaniin maa xadiid weeye xadiid ku rid markaana shay ha ku ridin maa xadiid weeye xadiidkaasoo fiihi fii isnaadii sanadkiisa cilatun ay ku jirto ciladoo khafiyatun qarsoon ciladu hadday daahiro tahay mucalal lama yidhaah oo qof walba gara karo cilo inay ku jirto xadiiskaas waxa weeyaan warkiisu waa iska cadyahay ee waa xadiis sanadka marka la fiiriyo aad moodayda xadiis oo waxa weya saliim ah sanadkiis inuu yahay oo nabad galay hadhow marka culummada muxaqiqiinta ay baaraan oo mutakhasisiinta kuwa fannigan ayaa u soo baxay ciladu ama inqiaaca usoo baxa hadba cila usoo bixe ama in la rafciyey xadiis mawquufa usoo baxa cila usoo bixe cilo qarsoon maa xadii weeye xadiidka fiihi fii isnaadii sanadkiisa cilatun ay ku sugantay ciladoo khafiyatun qarsoon ciladoo qaadixatun dhaawacayda xadiiska sixadiisa markii la ogaado way dhaawace dhaawacay ugeystay la qaadan ma haddaysan dhaawacayn waxba dhibaataa male cila hadday ku jir lakin ciladu ay qayru qaadixa tahay waxba dhibaataa male shardigii shanaad washaadu shaad luqatan xagga luqada washaadu shaad luqatan mijeer luqa xagga luqada almunfaridu waa mid kali noqday shaad xagga luqada waxa la ihahda mid keligiis meel jooga aa la yidhaha shaad qofka dadka aan ku ra'yiga ahayn oo ra'yiga ra'yigooniga iyo shaadaa la yidhaha wasilaaxan min jihati istilaax xagga istilaaxa istilaaxa oo muxadisiinta maa xadiid weeye yukhaalifu uu khilaafa fiihi xadiidka dhexdiisa arraawi kii wariyey man qofuu khilaafa huwa arjaxu ka miisaan badan minhu asaga waxaa la dhaha xadiid shaada waa xadiis raawiga wariyey uu khilaafa ruwaad ka miisaan badan miisaan badnaantuna laba dhinacay ku imaan kartaa asagu waa hal raawi hal raawi khilaafay raawigaa ka xifdi badan oo ka dabdi badan taas waa ku imaan kartaa waxay kaloo ku imaan kartaa asagu dabdigiisu waa fiicanya waa sareeya laakiin waxaa khilaafay ruwaad ka badan xagga tira ahaan mid walba baana dabdigiisu fiican yahy fiiri marka hadday labadan raawi isla dabdi iyo xifdi ekaayeen oo raawigan ruwaad kale ila warido dhowr raawiya raacday oo dabdigooda wada fiican yahay isna keligiis weeye waxaa la fahmaa asaga khalad kale maxaa yeelay kuwii xifdiga kala mid ahaa kana tirada badnaa waxaan ma sheegin uu isagu sheegayo marka tarjiixa miisaan badnaantu labadaasay ka imaaneen mar kan waa laga xifdi badan yahi isaga xoogaa xifdiga waa lahaa laakiin waxaa wuxuu khilaafay mid jabal ah buursideedii u taagan xifdiga marka laga hadla waxaa la leeyahy waa shaad wixiina iswaafaqi maayaan xadiiskan sidoo u wariyay tanu iswaafaqi maayaan waa shaadaa la leeyahy ama wuxuu khilaafay mid xifdiga kale ah oo dad kale iyaguna xifdi fiicanu la wariyeen waa ka badayn xagga tiraday uga raajixiyeen markaas marka tarjiixa labadaasu ka imaana wasilaaxan xagga istilaaxa wahuwa shaadkii istilaaxan xagga istilaaxa maa xadiid way yuqaalifu khilaafa fiihi xadiiska dhexdiisa arraawi mid ka wariyey man qofuu khilaafa huwa arjaxu ka miisaan badan minhu raawigaas walahu waxaa u sugnaaday shaadka tafsiirun aakharu tafsiir kale tafsiir kalea jira lakiin kana miisaan badan tafsiir kalaa jira oo sayati noo imaan doona qaar ay yidhahdeen qofka sayulxifdiga oo sayulxifdinimadu ay laasimto xifdi xumo aa laasimtay kaas xadiisku wariya iska shaadaba qaar ay yidhaahdeen wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu waslama wbaaraka cala nabiyina mxamed